bismillahi raxmaan raxiim marka hore mayba salaamay lamaada xaafadood oo horteedii waa beri guddoomiyaha degmada may kaloo salaamay baxda saxaafadda haweenka iyo dadkii iskoolkan a dhisay hataafi geliyay intisheeni haddii wal ku socda hay-adda d d g ama taska force assalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu salaamku dib wal eedlanka faraxu ka wasaarad ahaan anina eedan ka faraxsana iniyana ku qeyb galna iskuulkan oo geeka la furaay lamada xaafadood waa beri horseed rabitaan joolla ka dhisay gudoomiyaha degmada haddadaali mudiriius la doorday dhatuum eedan in la shaqeey wasaarad ahaan geekana may leeraay inay iskuolkan la fura naftirge gacan weynaha ka jeysadi ka wasaarad ahaan an inkuweeri runtii iskoolkan mayba kumid ee iskoolaadkii laxa ka dhisay degmada tambaydhawa oo guddoomiyaha haddan in sheegay afartii iskoola kumid tahay iskoolkii ale berdaal iyo isha iyo kankii alaan bay leeraay tawfiiq iyo daarusalaam iyo kan horseedi kan kumid eh iskoolkal mayba kii ale wadajira kayaal d d g ma dhisna hay-ad kaloo dhistay oo islaamiga o i c lerow marka sadiidan iskool wasaaradda mayba qorshaytay ini sadiidan iskool wasaaradda maqanbiida maclimiinta minshaarja onraadida haddii facilitygii oo galaasida haya iyo kumaqanaayeen ama may leerahay xafiisyadii qalabeeyeed iyo kumaqanaayeen iyo weydiin wasaaradda marka walan fadheedii qorshe lansuubi qorshahaasna weli socda waana insha allahu mardhaba ku guulaysaan haddii ilaa heer ini may leerahay walaal walaay oo ku dhiman iskuolkan iyo iskoolaadka kale ku mid aba inuu mardhaba may leerahay hadeersan haddii ilaa heer may kaloo jira iskoolaadka lamada kale oo kiyaala lamada afarta xaafadood kale yoona mardhow insha allahu wal fura doono imtixaanaadka macalimiinta wal ku qaadi natiijada weli ma andejina wal fura doono ardayna roogta iskuolkan la socon inta badan daraad may baan dirnay agaasimaha guud agaasimaha oo qaybta waxbarashada tooska ee formal educationka ninshaagii inay arday roogta macalimiin roogaan waana eedanka faraxni hadha waayni runtii marka may fabaana maclimiintaas maamulaha daarigaani inuuna may leerahay imtixaanaaduna ku qaado doono wasaaradda wax kormeera lata waxdaas iyo kooyi doonta ardayda la qiimey doon qof walba naka qiimey doon mustawaaus markaas rooga waxbarashada galaas walbana iskuolka iskoolka inay haada mafadaanuuna inay may leerahay galaaska koowaadna labuu lamaadna labuu saddexaadna afar qof mislama qof fadhiida shanaadna dhowr qof fadhiya standard meekaas standardku waxbarashada mayo galaaskiini afartan qof ilaa afartii shan qof fadhiido xaafadda lamada xaafadood siliminshaagi lama xaafadood eedan wiinu bulsho badan halka nool dadka hayl wacyigeliyey waxbarashada hay ka wacyigeliyey lan walbaradii lan walbarana isku mid maya qur-aan kalena inshaagi gudol yastawi aladiina yaclamuun waladiina laa yaclamuun marka bulshada hal dhiirigeliyoy ini walbarad halka dhiirigeliyoy ini iskoolkan camiran halka dhiirigeliyoy halni inshaagayo iskoolkii buusimey maamulka degmada inshaagayo wasaaradda hala diirto iskoolkii buusimaysa walla weele hala hayroy wana farxada tiidana taasu isiinu may leerahay taasadan siinge ini may leerahay iskoolkii la amiro la buuyo iskoolkii wal dhisi intuma la sameeyey iskuol eedan qurux badanu haddana may leerahay wal furay boraland deji mas-uurta waashireediye ini daraasadii sidii lanka talagal intarart maclimiinta quality uni control ardayda may leerahay meeliyo maraayaan laka imtixaan ini may leerahay sanad walbana saasan daleeraan waqtiga hadda la roogmay waa sana dugsiyeedka gabagabo waay wasaaradda mayba qorsheeyeen iyo wasaaradda federaalka ini centralize exam la qaada waqti dhowna la qaada mayda ku dhaman meeyin in la qaado marka lama bilooda ku dhaman iskoolka hadda la furo marka maynagada kor inay heerkuus hadda ardaydii ruugtay oo muddada hadda kadaasi heerkii umruugan le laka qiimayo maka jaraan centralize dugsi dhexe iyo hoose maka jaran dugsiyada oo foonfoorada oo dugsi sare dugsi sarega ewo marka imtixaanaadkan oo iskoolaadka dugsi dhexe wasaaraddaas toosan qaadasa ardayda iskoolta diidan iskoolka midaana may laraa wasaaradda mustawaa iyo maraayan iyo ka qiimay doon insha allahu bilaayer anamay falay ka wasaarad ahaan geeg runtusiin sheegay iskoolkan managada doona iskool may laraa shaksiyaad gacan ka haayaan iskool community latu bulshada abash may laraa rabitaan joolaka dhisi bulshadana lanka faa'iideeyo way falaana iskuulkan guddi inuu lan suubin ka wasaarad ahaan wasaaraddana maamula baahida islamaad xaafidoodan hawarsana gudoomiyaha degmadoon hawarsana walaay ku ku dambooyo oo may laraaye cabashee kale ku koyn wasaaraddan iyo xallis untaasa fadaan magaaga magaaga iskuulka ee deegaay muxun sheekh mustafa m- mustafa sheekh muxun magafaylo laakiin weli go-aan ku deeno wasaaradda horan aan sheegni warnay wasaaradda magaaga biyaas iskoolka insha allah waan magaaga mardho waxtiin diidoon haddii laheer soo boorkii ka dhegin hoos insheen haddii laheer taasa suubiyaan marka ay dhiinay in iskoolka milaraay banaacid le kiyaal in la dhigo muhiim eh furitaanyo walba mataraw in la furo oo landhikan walba mataraas in la dhikayo milaraay ardaydi la xaadiriyo muhiim eh marka waqtiga qariibu ee maysin sheegay degmadan tijeeriga waa dhif waa baydhabo may nagatay degmooyinka south central marka la degmada anka iskool badana nagatay waa gwayar majarajan secondary nan lama iskuula ka yaalin ilaban january iyo shoogaasa ka yaalan walkal ma jaran geekna may ka yaalin siyeed school secondary ka yaalan dugsi hoosada adila abtiridi oo eelan badanta waa degmada ankana sii badana nagatay gobolka bay marka leer haddii gobol ahaan la garano gobolo badan oo may laraay soo central isku dhaafe tunisiyakan gobolka yaala iyo ku- iskool badanta nasiib xumo may warano deeraay degmada tijeeglow inay iskoolaadka ka yaaleen ardayda form one markiyo deeraan xamar iyo beledweynean shalbaayaan gobolka banaadir iyo hiiraan shalbaayaan wasaaradda qorsheyn sameeyaay inay may laraa arrintaasay naftijeeg kohor surugna sidii tijeeglow naftijeeg iskool secondary ee lanka furo lahay oo waxbarashada langadeesii lahay inin bana anoka koonfur galbeed degmo kumida ka noole inintaaribna ama nin safarna waxbarasho gobol kale ninka ban lan walba